أما بعد waxaan ku jirnay kitaabka الفaraa'id oo rajaynaya caawa inuu dhammaan doono waxaana soo gaarnay halkuu yidhi لأqرب الcaصabaaت bacda الفضل ma yabقى fain yufqd fakula غanima alibni bacdahu bnuhu ma safula wاlأbi faاljadi lahu wain calى wain yakun أwlaadu أصlayni وأb أw zaada ثulثuhu calى qasmi wajab إid laysa farض أw yakunu raaqi bisudihi أw zaada ثulثu الbaaqi وكان في القسمة فرض وجد فالجد يأخذ الأحض الأجود ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين فالأخ فالأخ للأصلين فالناقص أم فابن أخ الأصلين ثم الأصل ثم العم وابنه فعم للأب ثم ابنه فمعتق فالعصب ثم لبنت ثم لبيت المال إرث الفاني ثم ذوي الفروض للزوجان بنسبة الفروض ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم وعصب الأخت أخ مماثل وبنت الابن مثلها والنازل والأخت لا فرض مع الجد لا في غير أكثرية كملها زوج وأم ثم باق يورث ثلثاه للجد وأخت ثلث وكل جدة فبالأم احجب ويحجب الأخ الشقيق بال ويحجب الأخ الشقيق بالأب والابن وابنه وأولاد الأب بهم وبالأخ الشقيق فاحجبي وولد الأم أب أو جد وولد وولد ابن يبدو ويرث الرقيق والمرتد وقاتل كحاكم يحد ولا تورث مسلما ممن كفر ولا معاهد وحربي ظهر إنها إن شاء الله تعالى أي وصايات وحي أنه كقارنه يعشت كأنه كسب سنان دونه waxaana soo marnay faraaidku waa laba qaybood faraaid muqadara iyo casabaad faraaidka muqadarada waxaan soo marnay inta ay yihiin iyo dadkii ku dhexli lahaa dhammaantood halkan mualifku casabaadkii iyo masaa'ilkii baqiyadii faraaidka ayuu ka bilaabay liaqrabi alcasabaati casabada xigtada ugu dhow waxaa u sugnaaday leeyihiin maa yabqaa wixii soo hara bacda alfardi faradka markii la qaata kadib inta soo hartay leeyihi haddaba casabadu waa dadaan wax qadaran lahayn sida wiilashii uu dhalay wiilashay sii dhaleen aabbihii iyo awowgii walaaladii ragga ahaa ee ama shaqiiqa ama liabka ahaa adeeradii iyo ilmo adeertii intaasoo dhani wax qadaroo go-an ma laha haddii ay dad wax dhexlayoo qadar go-an oo asxaabulfuruuda la joogaanna sidanuu noqonayaayoo liaqrabi alcasabaati waxaa u sugnaaday maa yabqaa wixii soo hora bacda alfardi faradka dadkii qadaran lahaa waxooda markay qaataan haddii aan asxaabulfarad kalaba jirinna fain yufqad haddii la waayo fa kullan maalka oo dhan buu haniima haniimaystaayoo qaataa saa darteed asxaabulcasabaat laba xaala midun bay ku dhexlaan inay albaaqi bacda alfuruudi qaataan hadday furuud jiraan la dhexlaya wax iyo inaan furuud jirin oo xoolihii oo dhan ay qaataan laakiin qadar go-an oo gaar oo u qoondaysan ma laha iyagu fain yufqad haddii asxaabuulfardigii la waayo fa kullan ay jamiica almaali xoolahoo dhan buu haniima haniimaystaa oo uu xaq u qaataa oo dhaxal u yeeshaa casabaadkii buu tiriya marka say u kala horeeyaan albni liaqrabi lcasabaatigii baad ka bedeliyo alibni ama alibnu haddaad tidhaahdana khabarun limubtada'in maxduufin wahum alibnu weeye wiilkii uu dhalay meydka dhintay nisbadana mar kastaba meydkiibu baa loo tiirinayaa baynu horay usoo nidhi bacdahu waxaa ku xiga darajada ibnuhu wiilkaa wiilkii uu sii dhalo maa safala ama maa safula intii uu hooseeyaba wiilkaagaa leh wiilkiisaa sii wiilkuu sii dhalay baa leh haddiiba cimrigaaga ilaahay waariyoo dheereeyo dadkaa sii dhashayna awow labaad iyo saddexaad iyo afraad aada gaarto wixii kugu soo abtirsadee wiil wiil dhalay ah bay u kala sarreeyaan say kuu soo kala xigaan waxaa kale wal-abu aabbihii ama wal-abi aabbihii iyo faljaddi awow oo lahu lilmeyiti u sugnaaday wain calaa haba sarreeye sida kuwa aad awow saddexaad afraad u tahay ay ku dhexlayaan waad adiguna u dhaxalaysaa iyaga mid kamida hadduu dhinto laakiin aabbaha koowaad baa leh kadibna awowgii meydka awowgii kale oo aabba kuu ku abtirsanayay ah oon xagga hooyihii iyo dhinac kale u leexan saa darteed hadda afar baynu haynaa min xaysu ljumla alibnu iyo ibnu libni alabu iyo aljaddu afartaa waa casabaad waxaa laga hadlayaa casaba binafsi kuwa iyagu casaboon wax qadaranba lahayn asal ahaan intaa markuu joogo isagoon casabaadkii kala dhammaynin baa maadaama awow uu soo galay dhaxalkii awowga faahfaahintiisu galay afarta beytee soo socotaayo wain yakun awlaadu ilaysa fardun wa kaana fi lqismati uma qsim ilxaasila intaa waa miiraasu ljaddi walikhwati wey afartaa beyt buu kaga hadlay waana masale iska adag oo culimmadu aad isugu khilaafeen laakiin jamhuuru ahlilcilmi ay u badan yihiin inay wada dhexlayaan oo midna midka kale xijaabi karin qar ahlulcilmiga kamidana ay qabaan awowgu sida aabbaha inuu walaalaha qadinayo haddaba wada dhaxalkoodiibuu ku salaysan yahay waxaana raxbiyadiina waxaa laga yaabaa inaad ku xasuusato fa kaana awlaa biitibaaci zayd markuu ka hadlahayey wa ana zaydan khusa laa maxaala bimaa xabaahu khaatamu risaala min qowlihi fii fadlihi munabihan afradukum zaydun wanaahiika biha fakaana awlaa biitibaaci taabici lasiyama waqad naxaahu shaafici imaamu shaafici madabkii zayd ibn haabit inuu qaatay fi lfaraaid baa halkaa lagu sheegay masaa'ilkan qismada in la wada dhaxashiiyana waa madabka zayd ibni haabit iyo iyo cali bni abi aalib iyo dad lamida ridwaanullaahi calayhim jamiican haddaba awowgii iyo ilmihii uu walaalihii meydka walaalihii iyo meydka awowgii hadday isku soo haraan wiilaluu dhalay oo dhexlaya ma jiraan aabbihii isaga dhalayna ma joogo walaalihii oo ama aabbihii hooye ay wadaagaan ama aabbo keliya ay wadaagaan iyo awowgiibaa dhaxal isugu soo haray sidee bay u wada dhexlayaan wuxuu rabaa inuu ku yidhahda warka murtidiisa labaynu u kala qaadi wax asxaabulfuruud qadaran leh oon intooda ahayn ma la joogaa su-aashaasaynu soo dhigi marka hore miiska jawaabteennu labay noqon kartaa mid haa iyo maya waxaynu ka hadlaynaa maya hadday noqoto iyagu isku keliyaystaan kadibna waxaynu ka hadlaynaa haa hadday noqoto dadka lala joogo wax qadaran leh hadday jawaabtu maya noqoto oo jad iyo ikhwo keliya ay isu yimaadaan ikhwadu waa dad dhallinyaro oo waxaa loo badinayaa xoog badan waa dad xamaalan kara oo shaqaysan kara laakiin awowgu waa ka yar liitaa horena loo yidhi nin awow la yidhi adduun ka sabir waxaa aabba nin la yidhi anfaca ka sabir awow nin la yihina adduun ka sabir mar haddaad awow gaarto sii galbad baa tahay waad sii socotaa mar hadduu sidaas yahay in loo yarroonaado oo xaggiisa intay suuragala wax la mariyo laasiyamaa culummada qaar ay leeyihiin keligii baaba xoolaha iskaloo walaalo wax kuma leh baynu xagga awowga wax u yar badinaynaa waxaan leenahay awowga laba khiyaar kii kuu fiican qaado hadday kuu sirmaanna waa isku mid inaad walaalaha walaal lamida intaad noqoto wax la qaybsato hadday saasi ku yar dhaqaalo badan tahay saa yeel haddii kalena xoolaha saddex meelood meel qaado inta soo hartayna walaalaha u daa waxaa dhici karta saddex suuraa soo bixi karta marka inay qaybtu u fiican tahay sa awowi wuxuu ka tegay wiilkii wuxuu ka tegay walaalkii oo hal nin ah iyo awow inuu saddex meelood meel qaato iyo inuu nus qaato kee u badan muqaasamada iyo inuu la qaybsadaa u badan laba walaala iskala dhigo warkee kuu khayr badan maanta la qaybsi iyo sulus qaado meelaha qaybsigaa ii khayr badan muqaasamada qaybsiga qaado waxaa dhici karta in sulus kuu khayroon yahay walaaluhu saddex hadday gaaraan la qaybsa haddii laa rubuc buu qaadan soo maha suluska iyo rubuca kee u badan suluskaaga iska qaadaa laleehay iyagu inta kale isla boodboodaan meesha iskala soo dha iskala soo dhacaane adiga suruskaa ku yar sadroona iska qaado waxaa dhici karta inay u sinmaan walaalahoo laba ah hadduu la qaybsadona waa sulus hadduu sulus qaatona waa sulus marka xaaladaas miduu sameeyaba uma kala duwana laakiin waxayna waynu xoogga saarayno labada qismada buqaasamo inuu la qaybsado sidii walaalkood iyo inuu ulusulmaal qaato kii hadba u nafci roon baa la siinayaa dad kale lama jooga markaas masaladaa dhegayso beydka hore iyo in yaroo beydka labaad kamida lagu sheegay wa in yakun hadday yihiin ay maca aljaddi hadday la joogaan awlaadu aslayni caruur labadii asalba meydka la wadaagto aabbiyo hooyo la wadaagta kow wa abin wowgu bimacnaa aw ka dhigo aw abin ama walaalo aabbo keliya la wadaagaa jooga meydkii waxaa jooga walaalo labadaba la wadaaga asale aabbiyo hooyaah ama aabbaha keliya la wadaaga hadday dadkaasi la joogaan aw zaada ama uu ka badan yahay sulsuhu suluskiisu calaa qasmin la qaybsiga wajaba hadba kii fadli badan baa u waajibaya id laysa haddaynan meesha joogin fardun dad farad qadara wax ku dhexlaya haddaynan joogin qaybtii casabanibuu ku dhexlayaa oo lidaka walaayihiibuu la qaybsanayaa hadday qaybtu u fadli badan tahay haddaynan u fadli badnaynna oo ulusku u fiican yahay oo u badan yahayna ulus buu qaadanayaa masalada intaa ka badan waxaa mufasal ahaa saaxibu raxwiya markuu lahaa waclam biana aljadda duu axwaali umbika canhuna cala tawaali fataaratan yaakudu ulsa almaali ulsan kaamilan in kaana bilqismati canhu naazilan hadduu la qaybsado ulus hadee kaga yaraanayso uluskiisuu qaadan haddaba suluskii qaaday ama qaybtiibaa u fiicnaatay hadday labadaba u silmaanna oo laba walaalo ay yihiinna dakaad rabta samee wey intaasi waa qaybta koobaad id laysa fardun hadduusa jirin jawaabteennii wax kale ma la joogaa hadday haa noqoto horta dadka asxaabulfuruudka ah baa la amba bixin waxoodaa la siin waxa soo haray iyo dadka furuudkaa qadarkoodii baa awowga la eegi saddex kii kuu fiican qaadaa laleeyahay inaad maalkii oo isku duuduuban sudus qaadato hadday kuugu fiican tahay oo walaalahan waa ragoo waa casaba asxaabulfuruud xoolihii hadday dhammaystaan way qadayaan adigu inaad qadana lama ogola hadday meeshii casaba uunan wax macnala u soo haraynin ama waxa u soo haraya qaybta kaaga soo aadaysaay maalka lix meelood meel aynan dhannayn sudsul maali qaado kow haddii wax ka badan aada heli karto dadka kale wax qadaran le markay baxaan hadday la qaybsigu kaaga fiican yahayna la qaybso saddexdaa kii kuu roon adaa da-iya waayeelahe intaa ku tag balaleeh xoolihii asxaabulfuruudkii marka la bixinayo waxa soo haray inuu ka qayb galo labadii khiyaar inuu sulus waxa soo haray qaato iyo inuu waxa soo haray la qaybsado labadaa kii u fadli badan buu qaadan iyo qaybta hore inuu ka qayb galo sudus qaato hadba kii u fiicnaada haddii qofkii meyda dhinto uu ka taga xaaskiisii ninkii iyo awowgii aabbo iyo hal walaalkiia maanta xolihii sudus baan qaadan hadduu yidhaahdo waa lix meelood meel xaaskuna rubuc bay qaadan rubuc iyo sudus arbaca iyo sita haddii la yidhaahdo isma hoos galaan waxaanu leenahay afar iyo lix maxay wadaagaan oo dhufsanayalahoodu muxuu yahay waa nus ama afartii laba u qaybiyo nuskeed qaado ama lixdii laba u qaybiyo nuskeed oo saddexa qaado midkaad nuskii qaadatay ka kala ku dhufo saddex afar ku dhufo ama laba lix ku dhufo waa labaiyo toban sudus wuxuu noqon lahaa laba saami buu yeelan lahaa laba qori xaaskuna rubuc bay leedahayoo saddex bay qaadan lahayd xaasku saddex markay qaadato labaiyo tobankii waxaa soo haray sagaal sagaalka inuu laba ka qaatiyo inuu walaalka la qaybsado oo afar iyo bar qaatiyaa u fiican afar iyo bartuu qaadan marka hadday walaaluhu laba noqdaan inuu sudus labaa qaato kow iyo sagaalka soo haray saddex inuu qaato oo ula sinaado ama sulusulbaaqi oo saddexdii uuna qaato alahi suduska kuwanaa uga fiican tanaa suduska uga fiican meesha hadday gabaruu meydku dhalay soo gasho gabaruu meydku dhalay hadday soo gasho nus bay yeelan soo maha fain kaanat waaxidatan falaha nis wey de xoolihii labaiyo tobanka aynu ka dhignay lix gabar baa la dhaqaaqday saddexna xaaskii baa la dhaqaaqday sagaal soo maha isaga suduska imisuu ku yeelan lahaa labo laba waxu dhacba meeshan miyuu ka heli wara suduskaaga labadaa qaado iska tag baa la dhihi isaga adiga xaggee kuu naf ciroon adaa waayeed cirooleh baa laleeyahay taas labaad buu tilmaamo wuxuu yidhi aw yakuunu ama wuxuu ahaanayaa awogu raaqi mid la ziyaaday oo la bambaxay bisudusihi suduskiisuu qaadan hadduu suduskuu fiican yahay aw zaada haddii uu bata sulsul baaqi inta soo hartay uluskeedii hadday sudus ka badan tahay ee qaybsashadaba iyaduu qaadan wa kaana uu yahayna fi lqismati qaybta fardun qof wax qadaran le wujida mid laga helay faljadu awow yaaqudu wuxuu qaadan alla xaqa midka u nasiib badan u dheef badan alajwada ee u wanaagsan badanba qaadan halkaas ogu mari dhaqaaleey waad aragtaan soo maaha saa darteed ama sudus buu qaadan ama ulusulbaaqi buu qaadan ama muqaasamiya la qaybsi buu geli hadba midkii isaga u sadroon baa la ogolyahay midkuu qaataba laba hadday u sinmaanna kuu doonuu iska qaadan karaa oo isaga dhib kuma hayso aw yakuunu wuxuu ahaanayaa muu ahaanayaa raaqi mid kor ugu kacay oo kor ugu dallacay bisudsihi sudsigiisuu la dallacayaa haddii sudusku u rooya aw zaada haddii uu bata sulsul baaqi inta soo hartay uluskeedii hadday suduska intani uga badan tahayna ulusulbaaqi buu qaadan waxaa saddexaad uusan sheegin hadday la qaybsigu uga badan yahayna qaybsigaasuu geli wa kaana uuna yahay arintu ulusulbaaqi goormayaman fi lqismati qaybta fardun dad wax qadaran dad qaadanayo wujida la helay farjadu awogu labada xaalada isku celceliyo yaaqudu wuxuu qaataa alla xaqa midka dheefta badan alajwada isaga u wanaagsan buu qaataa isaga wixiisa markuu qaatana haddii uusan qaybta ka qaybgelin oo ulusulmaal qaato ama ulusulbaaqi qaato ama sudusuu qaato maxaan sameeyaa wixii soo haray uma qsim ilxaasila inta soo ururtay murtida soo hartay qaybi lilkhwati walaalaha bayna jumlatihim iyaga duuduubkooda dhexdiga u qaybi lidakarin laboodku kal unsayayni laba haweena kala midi lildakari milu xadi unsayayni fain kaanuu aara haddaysasuuratu misa akrka aayadii udambeysa waxay ahayd hadday intaa ka badan yihin rijaalan wa nisaan hadday yihiin falildakari milu xadil unsayayni iyaga mari intaas afartaa bayd miiraasu ljaddi waalikhwati buu kaga baxay hal mas'alaa dhiman marka masala akdariya la yidhaahdo oo walaalihii hal gabadhoo walaalihii awow isu yimaadeen oo madhabkii zayd waxoogay calwisay taa dib buu ka keeni doonaayo baabulakdariya loo bixiyey oo gaar bay u baxday laakiin masaladan afarta beyta bay ka mid tahay oo jad iyo ikhwo weye haddaba waxaynu soo nidhi alibnu ibnu libni mahmaa safula alabu aljaddu lahu wain cala afartaasan soo horay falakhi walaal baa casabo ka mida walaal lilaslayni labada asal kula la wadaaga meydka akh shaqiiqa wayo abiyuhu iyo la wadaaga waxaa ku xiga fannaaqisi ummin kii war falakhi walaalka annaaqisi ummin hooyada la hooyadu ay ka dhiman tahay walaalka uu hooye ka maqan tahay muxuu yahay aabba kaliya ad wadaagteen walaalaad laba wadaagteen iyo midaynan hooyo wadaagin wey walaal aydan hooyo wadaagin oo walaal aabba wadaagteen famni akhil aslayn iyo wiilka uu dhalay walaalkii labada asal aad wadaagteen aabbihi hooyo uma alasli kii aad aabba keliya wadaagteen asalkii lagu abtirsanayey baa isna ku xiga labada walaalaha ka labadaba aad wadaagteen baa ka sokeeya kaad aabba keliya wadaagteen baa ku xiga caruurtooda markii loo dhaadhaco sidii bay u kala horeeyaan wiilka uu dhalay kaad labadaba wadaagteen baa horeeya wiilka uu dhalay kay meydka hal aabba keliya wadaageen baa xiga casabadii wey uma alcami adeer baa ku xiga iyo wabnihi wiilkiisa adeerkaa iyo wiilka adeerkaa u dhaleen ba adeerta tihiin haddii kuwaasoo dhan la waayo fa cammin adeer lilabi aabbaha u sugnaaday aabbaha adeerkii baa meesha soo gelayo adiga boos awowkaa oo kale kuu jooga uma bnihi wiilka aabbaha adeerkii u dhalee aabbaha ilma adeerta ahaayeen intaa haddii la waayo sidaa ilma adeertii ahayd fa muctiqun ninkii ku xoreeyey haddii addoon la xoreeye aad ahayd falcasabi iyo casabadii isaga xigtadiisa wiilkiisii iyo wiilkiisii dhala iyo sidii baa loo sii wadi inay casabadu dadka muctiqee ninka xoreeyey wamaa ulxiqa bihi waxa la haleeshiiyey masalatu lcidqigu nabigana tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ibni cumar oo wuxuu yihi alwalaau luxmatun ka luxmati nasabi walahays xorayntu waa hidib ka dhaxeeya dadka oo hidibka wada dhalashada oo kaleeta ah halkaasaa laga gartay in la dhaxli walahaasina waa walaha nin addoon ahaa qof xoreeyey culimmadu qaar waxay haleeshiiyeen walaha noocaasa ninka la soo islaamiyey ee ninkan gacantiisa ku soo islaamay dadkiisiina aanay muslin ahayn isagiina xoola ka dhintay bay qaarkood culimmadu raaciyeen qaar min haada albaabi waxay raaciyeen waladu zina oo hooyadii loogu abtiriyey welihiisa abtiyadii unbaa iskale bay yidhaahdeen oo baabkaas ku tiirsanaantii unbuu raaci isagana raaci qaar baa yidhi kadib wuxuu yidhi umma libeyti ilmaali haddii la waayo arrinkaas wax qaraabiyo xigtaana lama hayo cid xoraysayna ma jirto umma libeyti ilmaali baytulmaalka iyo hantida guud ee muslimiinta lagu sugnaaday irsulfani adduunyadii dhammaanaysay dhaxalkeeda ninkan wuxuu ka tegay waa adduunyo oo faaniya ah dhaxalkeedii waxaa iskale baytulmaalka baytulmaalku waxaa weeye haddii uu jiro laba shardi weeye horta waa inuu jiro baytulmaal muslimiinta ka dhaxeeya oo danahooda guud u taagan kow baytulmaalkii haddii uu jiraay waa inay imaam iyo jiha caadila ah ay hayso oy mawaaqicdiisii iyo ciddii mudnayd ku bixinayso labadaas haddii la helo uma libeyti ilmaali buu u sugnaaday irtulfani adduunyadii tegaysay ee xutaamka hayd ee meydku ka tegey dhaxalkeeda maxaa loo daliishaday xadiida imaamu tirmidi abu daawuud iyo ibnu xibbaan iyo keyrkood wariyeen oo cabdiqdaam ibni macday karibe iyo keyrkiina laga wariyey nabigu uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ana waarisu man laa waarisa lahu acqilu canhu waarisu anigaa dhaxlaya qofkii wax dhaxla la waaya magtiisana anaa bixinaya wax ka bixiya haddii la waaya dhaxalkiisana anaa dhaxlaya markaa nabigu wuxuu matelayay maslaxadii guud iyo beytu maali lmuslimiina buu matelayay saas darteed wax dhaxla haddii la waayo waxaa dhaxlaya beytulmaalka hadduu diyo iyo mag khaaa galo oo caaqili iyo xigto magtii bixisoo kale la waayana baytulmaalka iyo hantida guud baa laga bixinayaa halkaasaa xoolihii laga bixinayaa hade algunmu bilgurmi weeye faa'iida iyo khasaaraha isku meelu bayaadaane ninkan culayskiisiiba hadduu baytulmaalku qaaday faa'iidadiisiina isaga ha u noqoto deh haddii la waayo baytulmaal uusan jirinba ama waa jiraaye cidaan aamin ahayn iyo gacadaan cadaalad iyo ahayn garsoor ahayn buu gacanta ugu jiraayo wulaatu dulmi iyo qolyo iyaguun isku gaaryeelayoon cid kala wax dhansiyaynin buu gacanta ugu jiraa uma dawi lfuruudi dadkii furuudda lahaabaa lagu celinayaa la zawjaani labada isqaabo markii laga reebo uma dawi lfuruudi ay min alqaraabati qaraabadiisii waxa qadaran lahaa baa dib loogu qaybinayaa waxa soo haray binisbati lfuruudi say furuuda qadaran u kala lahaayeen xaaladdan wuxuu leeyahay haddii qofkani dad asxaabulfuruuda uu lahaa iyo dad casabaada hadduu lahaa horey baa loo sheegay oo asxaabulfuruudna waxbaa loo qadaray casabaadkana wuxuu nebigu yihi alxiqu lfaraa'ida biahliha waxa qadaran dadkii lahaa siiya famaa baqaya fali wlaa rajulin dakar wixii soo haraad qofka xigtada casabada ugu dhowbaa leh waa xadiidka ibn cabaas ee bukhaariya keyrkii wariyeen laba suura haddaba soo ahaatay haddii la waayo xoolihii wax dhaxla in asxaabulfuruud jireen oo waxoodii qaateen xoolana soo hareen meyd baa dhintay hal gabaruu ka tegey nus bay qaadatay nuskii kale wax casabay asxaabulfuruud oo dhaxlaa la waayey markaa weeye fa muctiqin falcasabi u celi waa la waayey uma libaytilmaali irsulfaani u celi waa la waayey maxaa la samayn uma dawi lfuruudi dadkii waxaa qadaran lahaabaa lagu soo celinayaa la zawjaani labada isqabaan ahayn waayo labada guul baa isu keenay ee qaraabtinimo kale ma jirto binisbati lfuruudi nisbadii farabka iyo qadarka ay ku lahaayeen qofkii nus lahaa waxa soo haray nus buu yeelan qofkii asalkii sudus ku lahaa waxa soo haray sudus buu yeelan qofkii rubuc ku lahaa waxa soo haray qofkii ku lahaa ulus waxa soo haray ulus buu yeelan hadday dad badan yihiin intan soo hartay oo xooluhu meydku ka tegay ah iyaguna ay dhaxad u soo istaageen unbaa laga dhigi si hor la xoolo madax banaan loogu qaybin haddii wax soo haraan haddana waa lagu celin ilaa ay xoolihii ku dhammaadaan ay ku baaba'aan waa mas'alatu raddi dib in loogu celiyo xoolihii soo hara iyagu waabaa la waayeyba xataa asxaabulfuruud wax lagu celiya ma leh ninku mardhow buu soo islaamay dadkiisiina muslin ma aha isagiina waxba kama tegin cid xoraysay ma jirto baytulmaal ma jiro see la yeeli xoolihii uma diraximi dadka raximka iyo qaraabada kii raxim qaraabo uu saaxiib ahaa qaraabatun qaraabaa la siin kaasoo fardan iyo wa tacsiiban ba cadima waaye qofkii um haddii uu waaye qaraabo farad iyo casabo ku dhaxlaysa diraximki iyo abtiyaashii baa lagu celin hadday muslim yihiin oo iyagu dad dhaxal qaadan kara yihiin arrintaana waxaa ku sugan xadiid jamaaca min asaxaaba ay cumar iyo abu hurayre ka mid yihiin laga wariyey oo nabigu lehi calayh salaatu wasalaam alkhaalu waarisu man laa waarisa lah abtigu wuxuu dhaxlaa ciddii wax dhaxasho la waayo cid kaleoo ka xigtoo dhaxasho haddii la waayo abti abtigaa markaa dhaxlaya wahnin ay culamada qaarkood wilaayadeen uga qiyaasteen saa darteed waladu zina ayaa dhaxlaya ree abtigii baa dhaxlaya hooyadii markay faradkii qaadato hadday nooshahay iyo ayeyadii hooye iyo marka lasoo dhaafo inay wada dhinteen baa dhici karta isagiina waladu zino weeye maal iyo xooluu yeeshay inuu madax noqday baa dhici karta yaa dhaxlaya alkhaalu waarisu man laa waarisa lahu abtigaa dhaxlaya ciddii wax dhaxasha aan lahayn uma dawdiraximi kii qaraabada uu saaxiibka ahaa kii raximka uu saaxiibka ahaa raximkuna waa dadka aan dhaxalkaaga lahayn eedada habaryarta abtiga dadkaa weya dadka aan dhaxalka wax ku lahayn hadday joogaan cid dhaxashana la waayo uma diraximi baa lagu celinayaayo u sugnaaday adkii waase goorma cadima idaa cadima haduwa qaraabatun qaraabo qaraabadaasoo fardan wa tacsiiban midin ku dhaxlaysa cadima uu waayo wey ama waxaad dhihi kartaa qaraabatun waxay u noqonaysaa diraxim wa huwa diraximku qaraabatun waa qaraabo xigto ah kaasoo cadima waayeyan xaq u yeelanin inuu ku dhaxlo fardan inuu ku dhaxliyo watacsiban midna inuu ku dhaxlo aan xaqu lahayn baa qaadanaya shuruudkii intaa markaad kaga baxdo casabaadkii baad ku jirtaa weli wa casaba alukta walaasha waxaa casaba ka dhiga casaba binafsi buu dhameeyey casabadu waa saddex qaybood casabatun binafsi dad iyaguba casabo oo aan wax qadaran qaadanin iyo casabatu bilgayri dad casabo ah markii dad la siman la joogaan haddii aan dad la siman la jooginna ama rag la joog dumar hadday keligood yihiinna farad muqadara dhaxla nus iyo ulusayn iyo sudus tagmia sudusoo tagminata ulusayn ay dhaxlaan haddii rag walaalahooda la joogaanna lidakari milu xadi lunsayayni bay noqdaan waa casaba bilgayri taasna wuxuu ahaa tanuu ka hadlaya wacasaba alukta walaasha meydka waxaa casaba u bedelo faradkii ka saara ahun walaal mumaahilun la siman oo walaalkeen hadduu joogo qadara wax qadaraan dhaxli mayse lidakari milu xaddi lunfayayni bay tegi wa bintan ibni wacasaba waxaa casaba ka dhiga oo farad muqadara ka saara bintan ibni meydka wiilkiisu gabadhuu dhalay miluhaa iyada wiil la darajo oo walaalkeeda iyo wanaazilu mid ka sii hooseeya oy eedow tahay kuwan walaalkeed sii dhalay hadduu dhaxal soo galo iyadana wuu dhaxalkii wuu gelinayaa waxbay la dhahay waase haddii ay dhici lahayd oo ah mubaarak iyo ah mashcuum baa jira isagana waa baabulfaraaid oo tafsiilkeeda halkan ma aha haddii meydkii caruurtiisii isu yimaadaan wiilashu gabdhaha casabay ka dhigi oo lidakari midlu xadilunhayayni awlaadu ibnihi wiilkiisu caruurtu dhalay wiilal iyo gabdha hadday isu yimaadaanna gabdhuhu keligood farad muqadara yeelan lahaayeena hadda casabay noqon lidakari midlu xadilunhayayn haddii hoos loo sii degana waa unsani casaba maca alkayr baa soo hartayo haddii waa walaalihii iyo banaadkii banaatu sulbi markay ulusaynkooda qaataan gabdho walaalo ah haddii ay joogaan wixii soo haray bay casabanimo u qaadanoo casaba macal hayr baa la yidhahdaa saa darteed dadka qaarkiid markuu saaxibu raxbiya casaba binafsi ka hadlay baa wuxuu gadaal kaga daray walaysa fi nisaa'i turan casaba ila alatii manat bicitqi raqaba haweenka wax casaba ah kuma jirta ila almuctiqa casaba binafsi keliyu ujeedaa taasuu ujeedaa bilgayr iyo maca algayr waaba haween keliyaba mas'aladii aktariyadu dib ugu soo noqday awow iyo walaalo waxbaad soo taqiinay hal mas'alo baa meeshii madaxaas la gashay walaaluhu markay rag yihiin bay ahayd arrintu asxaabulfuruudna faralkooda qadaran hala siiyaa la yidhi hal walaal iyo awow baa isu yimid meyd baa dhintay gabadhii hadday dhimatay ninkeedii iyo hooyadeed iyo walaasheed oo gabada iyo awowgeed bay ka tagtay walaalay hadday keligeed tahay nis bay leedahaan soo marnay masaladaa waxay keenaysaa nuskeeda asxaabulfuruud weeye inay qaadato dhinac kale waa ka walaal oo awowbay la joogtaa awowgu alla xaqa alajwadaa inuu qaatay keeni walaashu hadday wiilal walaala alla joogaanna wiilashaa xukunkooday qaadan lahayd mas'aladan akdariyaa la yidhaahdaa waxaa yidhi qawaaciddii madhabka zayd ibni thaabit iyo jamhuurta bay mas'aladeedii ka hor timid markaasay wax ka calwisay aqwaal kaloo badanna waa jirtaa markaasay qawaaciddii ay dejiyeen bay dhowr meelood khilaaftay walaalo awow la jooga iyagu wax qadaran ma yeeshaan baa la dhihi jiraye wax qadaran ma yeeshaan waxaa la dhihi jiray qof wixiisii qadaraan la oo la yaqaano oo qadaran yeeshay wixiisa qadaran buu qaataaye gabadhii wixii qadaraa way qaadan weyday waa loo diiday saan yeellaabaa la yidhi mas'aladu haddaba gabadh baa dhimatay ninkeediibaa joogoo caruur kamayna tegin oo nus buu rabaa walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahuna walad balid gabadh walaasheedana way joogtaay oo nus bay rabtaa oo labadooda laba nus hadday kala qaataan xoolii waxbaa soo haray ayib hooyaa joogta waladna ma joogo walad waladkiina ma joogo walaala tacadudana ma joogaanoo ulus bay rabtaa saddex meelood meel awow baa joogo asalka sudus buu lahaa oo lix meelood meel buu rabaa aduu masalada isu keensiya masaladii waxaan leenahay aslulmas'ala dadna saddex bay wax ku dhexlaan dadna lix bay wax ku dhexlaan masalada asalkeedu waxay ka dhisantaha lix lixdii laakiin saamiyaday rabaan tiri mid saddex buu rabaa nusa mid kalena saddex buu rabaa nusa isku dar midna ulus oo laba ay rabtaa awowgiina hal sudusuu rabaa masaladu lix bay ka dhisantaa sagaalna cawl bay u gashaa sagaal bay gaari asalku lix baa lagu qaybin sagaal saamina waa laga dhigi zawjkii saddexsii waa dhaqaaqay hooyadii laba sii shan bay qaateen way dhaqaaqday yaa soo haray awowgiiyo walaashaa isku soo haray soo maa de walaal maanta saddex bay leedaha oo nus bay leedahaan qaacidadii hore waan ka baxnaye walaalo awow la joogo waxba looma qadara waan ka baxnay waan jibinay haddaan wax qaybinay walaal iyo awow wada jooga oy walaaluhu ka badsanayaan gar maaha waxaan soo qaacidadaan soo haynay gar maaha haddaan awowga hal siino walaashana saddex siino yaa badsaday gabadhii baa badsatay gabadha wuxuu u qoondayna kowdaha bagan ma qaadan karto maanta ma qaadan karta de awowgiiba ka badsani asalkuna waxay hayd walaalihi awow awogu inuu badsado masaladii waan adib ugu noqonaa san yeellaa markaan labada qole ee kale hooyadii iyo zawjka saarno labadoodii waxoodii dib baan isugu qasaynaayo waan u qaybinaynaa midda keli midlxadilsayni baan ka dhigaynaa mitla xadil unsayayni baan ka dhigaynaa si uu awogu uga waxbato de waxa usoo haray waa afar saani afar saani saddex meelood laba ma qaadan kara awogu see yeelaynaa iyagu madaxoodu waa imisa awowgu iyo gabadha haddii laisbarbar dhig awowgu labugu dhigmaa sooma saddex tiradoodu weeye mas'aladii cawlka meeshay ku gaartayna imisahayd sagaal saddex sagaal ku dhufo labaatan iyo toddoba qoradii saddexdan ahayd ee zawjka ahaa saddexdii saddexdan saddexdiisa ugu dhufo sagaal ha la kaco hooyadu labay lahayd ee saddexda ugu dhufo lix ha la kacda shan iyo toban imisaa soo hartay labiyo toban lidakari misl xadin lasayr hadda u qaybi sideed iyo afar soo maaha masalada waa asaxday waa dhamaatay marka camaliyaddaa samayn haddaba u fiirso marka hore gabadha waxbaan u qoondaynay asalkii mas'aladan cawlkeedii la gaarsiinay markay halkaa gaartay ee dadkii kala saarnay baan labadoodii isku soo celin oon dib ugu qaybinay hadduu qaybsami waaye wintara kasra calaa ajnaasin weeye jinsi hadday ka jabto maanta weeye cadadu ru'uus baa aslulmas'ala lagu dhuftay meeshay gaartay bay ka asaxday masaladaa horta oo masalada uu kuu tilmaamaya saaxibu raxmiya wuxuu ku yihi walukhtu laa farda maca aljaddi laha fiimaa cadaa mas'alatan kamalaha zawjun wa ummun wahumaa tamaamuha iyadii awoguna ku dhamaystir faclam fakhayru ummatin cullaamuha tucrafu yaa saaxibi alakdariya wahiya bian tacrifahaa xariya fayufrad niصfu lahaa wasudsu lah iyadana nis u qoonde isagana sudus u qoonde xataa tacuula bilfuruudi اlmujmala duuduub ilaa ay cawlka sagaalka a gaarto markii saa loo kala qaybsan lahaa uma yacuudaani ilى اmuqaasama iyagii qaybsi bay dib ugu soo noqon kamaa madaa faxfadhu washkur naadima sidii baabuljadi wاlkhwa qayb bay kusoo noqon sidii soo hormartay arrin talada saa u xifdi tix koobanna waan kugu sheegay mahadani dhehgule koobanbadaa baxfada washkurnaadima masaladaasuu tilmaamaya hadda isna dhegeyso wuxuu ku yihahdo walukhtu walaasha laa farda waxba looma qadaro maca lahaa iyadii maca aljaddi awow haddii la joogto fii gayri akdariyatin masale akdariye aan ahayn oo kama lahaa ay labadooda ku dhammaystireen zawjun wa umman wuxuu saa kuu leeyahay maydkii hadduuba dhinto oo awow iyo gabadh walaale keliya ka tago lidda keli mislxaadunsa inay udhaxlayaan oo waxba loo qadari maayo iyada laakiin mas'alada akdariya zawji u markay yimaadeen bay masaladu qiilqiil gashay uma baaqin inta labadooda usoo harta baa yuurasu la dhexalshiinayaa sulsaahu saddex meelood laba liljaddi awowgaa iska leh wa uktin walaashana sulusun baa usugnaaday aatena masalada suladeeda haddana cadda baai bay leedahay oo labaiyo tobankii soo haray saddex meelood laba sulsaahu liljadi weye sideeda waktin ulusun oo afara bay qaadatay masalada halkaas ku gebagabeeyey wa kulli jad kulla jadatin ayay kasta haddana baabulxij xajbi buu galay dadkii say isu xijaabaanoo xoolaha qaarkood markuu joogo qaarkood meesha uga baxaan ayay haddaad maqasho meeshay dooni baa ku timaadee inta hooyo joogto meesha xuma yaallo wa kulla jadatin ayay kastaba faxjub xijaab bilummi hooyo ku xijaab ayayda ama ayaydii hooye ha noqoto ama ayaydii aabba ha noqoto wax dumara oo ayeeye la yidhaahdo oo wax dhaxali kara iyadoo hooyo joogto ma laha walidaalika saaxibu raxbi baa ku lahaa watasquط اljadaatu min kuli jiha bilummi yaa ii dhamaystira waqismaa ashbaha wixii shabahana la qiyaas ayeeyoo dhan min kuli jihati dhinaca kastoy ka yimaadaanba hooyo unbaa afka jabin banaanka wada bixi wayuxjabu aku shaqiiqu waxaa lagu xijaabaa bilabi kii aabba kala wadaagteen walaalaa labada waa wadaagteenna waxaa meesha lagaga saaraa kii aabba kala wadaagteen oo iska tegaya intuu akh shaqiiqa joogo waa halkay soomaalidu ka keentay baahibaha ma dhaxasho aga keena wey intay nimay isku bah yihiin joogo ku bah kala ahaayoo aabbo wadaagaanoo walaala dhaxalka waxba kuma leh wayuxjabu aku shaqiiq waa la xijaabaa bilabi bilakhi liabin baa lagu xijaabaay oo lagu fogeeya akhli abkaa taga walibni wabnihi waxaa kaloo xijaabay isagana wayuxjabu aku shaqiiqu isna waxaa la xijaabayaa walibni walaa-ii wiil baa xijaaba iyo wabnihi wiiluu meydku dhalay hadduu joogana walaal warkii ma jiro wiiluu meydku awow aabbo iyo wiilkiisu sii dhalay hadduu joogana walaalo warkood ma jiraan wa wlaada alabi aabbaha walaa caruurtii uu dhalayna waxaad iyagana xijaabtaa bihim bilibni wabni sida ku xijaab ak shaqiiqba hadday xijaabeen akliab isaga meesha maxaa u yaalla marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo meydka ilmihiisa farac waaris dakara hadduu ka tago walaal shaqiiq iyo liab meesha waxba uma yaallo dhaxalkana waxba kuma laha allaahuma wixii loo siiya waidaa xadara alqismata ululqurba wax gacanta u taaga meel xoola lagu qaybinayo hungurigaa dadka ka soo dhace hadday noqdaan taa waa baab gaaroo lagu sadaqaysto laakiin intuu farac waaris oo dakara jiro alibni iyo ibnulibni wain safalay ak shaqiiqna meesha waxba uma yaallo akhliabna meesha waxba uma yaallo wawlaad alabi waxjub awlaada alabina xijaab bihim bilibni wabnihi ku xijaab wa bilakhi shaqiiqi walaalka shaqiiqana faxjubi ku xijaab isagana sidoo kaleed tii horuu soo celiyey wa walada alummi hooyadu ilmahay dhashay ummulmeyiti wey ikhwan lium hadday yihiin abun aabbaa xijaaba aw jadun abuubaa xijaaba wa waladun ilmo meydku dhalay baa xijaaba wawaladubni wiiluu dhalay ilmihiisaa xijaabo yabduu soo daahiraya farac waarisaa xijaabo rag iyo dumar baa mar haddii uu farac waarisa jiro ama asal waarisoo dakara jiro ikhwa lium meesha waxba uma yaalla iyagana waxaa kaloo wax dhexlin laa yarisu raqiiqu addoon ma dhexlo walmurtadu nin gaaloobay iyo waqaatilu nin wax dilay saddex ninna ma dhexlaan waa ti uu saaxibu raxbiya dhihi jiray wayamnacu shaksa min almiraasi waaxidatun min cilalin alaain riqun waqatlun wakhtilaafu diinin fanfariisa shaku kalyaqiini laa yarisu raqiiqu addoon wax ma dhexlo nin baa dhintay walaalkii aabbihii wiilkiisii oo addoonaa jooga waxba dhaxal ma leh sababtoo addoonku isagaa maala maal maal ma yeesho waxna ma milkiyo baabulbuyuucna in badan baynu ku soo marnay oo anigoo xor ah say wiilkeygu addoon u noqon ma noqon kara walidaalika ilahi subxana wa tacaala qur-aanka waa kii ku yidhi waxaa idiin khayroon inaad iska adkaysataan markii la yidhi daalika liman khashya alcanata minkum maxaa ka dambeeyey wa an tasbiruu khayrun lakum biriir maadiyo addoonoo rag leeyahay inaad aragto oo laleeyahay arrin fiican maaha kuleel shahwo ku qabtay dartii inaad iska sabirtaan ma fiican lakin intaad xaaraan ku dhici lahayd isaga adoon ha noqdee haddaadan ka maarmi karin iska aabahana addoon ma noqon karaa ha aabbaha addoon waa noqon karaa aduu waa horaad soo islaantay gaalnimaa laga keri waayey duqi dagaal iyo jihaad baa lagu soo qabtay addoon buu noqon sooma walaaluna kaba daraba marka marka haddii uu adinkii dhinto eebihii oo addoon laa taagan addoon isagaa laleeyahay muxuu yeelan warar meesha ka tag bal xoolo xoolo lama siiyo hadda waxbaa milkiyaba waxaa soo haray walmurtadu gaalkii masaladaana walaa tuwaritu muslima niman kafar buu soo geliyo laa yarisu lkaafiru lmuslim walaa almuslimu lkaafira buu soo geli gaal waxma dhaxlo iyo laa yatawaarasu ahlumilatayni buu soo gelayaa wa qaatilun ninkii wax dilayna ma dhaxlo nabigu alay sl qaatilu laa yarisu xadiidka abu hurera tirmidi ibnu maaja ay warinayeen ma dhaxlo qaatil wax ma dhaxlo ama camdan ha u dilo ama khaaan ha u dilo taana waxaa la diidan yahay oo qaacidadii bay waafaqsan tahay ahayd man istacjala shaa qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani haddii arrintaa aan la samaynin sharcigu samaynin nin waliba ninkuu dhexalkiisa lahaaya waxoogay xoole leh buu khaarijin sooma haddaad sabab ugu noqotay dilkii iyo haddii aada ka qayb qaadatay sida aan toos ahayn iyo haddii aad si toosa u dishay intaba ma dhexrin kii aan sida tooskaa u dilin buu ka hadlay marka tusaale wadaalika ka xaakimin nin qaadi oo yaxuddu xadaya weeye qofkuu dhexli lahaa buu xad ka ogey xaddii buuna u dhintay qofkii dhaxalka qaadigaas waxba kuma laha nimaad dhaxalkiisa lahayd baa xaddu zina galay ama xaddu sariqa buu ku dhacay waxbuu xaday maxkamadaa lagugu keenay waxaad xukuntay gacanta in la gooyo gacantii la gooyey buu u dhintay xoolaha waxaa ku leedahay maya ka xaakimin sida nin qaadi ah oo yaxuddu xad fulinayey xadduu fulinayeyna loo dhintay qofkaas sabab buu ahaa dhimashada isaga xunka soo xukumay sababa haddaad adigu khadka wax ka soo dejisay oo tuugada meesha lacagtu taalla usoo tilmaantay oo guriga meesha lala dhaca soo sheegtay oo loo dhacayoo duqdii ama duqii lagu dilay dhaxalka waxma ku leedahay maya waxba kuma lehi hadday xabali kaa qaraxdo adigoo joogoo duqi aabbahaa ku dhinto xoolaha dhaxalka waxaa ku leedahay maya haddaad meel kusoo tuurto xabad oo duqi aabbahay oo meelaha marayuun ay ku dhacdo dhaxalka waxba kuma lehin kas iyo kamakaa dooni u dil baabka dhan waxaa la rabaa in la xiro duqan waa waayeelay ama waa gablan xoolahan badan durbaha kaa dhinto isaga isdhaafi xoolahana dhaxal baa la diidan yahay man istacjala shaya qabla awaani waxaad yeelan lahayd haddaad degdegsatood boobto cuuqiba bixirmaani waxaa lagu ciqaab in lagaa qadiyo si aan wax loo boobin wax walbana xaddiisa waktigiisa loola sugo walaa tuwaris hadda xashiinin musliman qof muslimihi minman kafara qof gaala sifadu doodiba ha noqdeen walaa mucaahadinna hadha xashiinin iyo wa xarbiyin oo dahara ay daahirtay xarbi xarbinimadiisa iyo dagaalkiisu muslim gaal ma dhaxlo laa yarisu lkaafiru lmuslima gaalku muslim dhintay ma dhaxlo wala lmuslimu lkaafira muslimkuna gaal ma dhaxlo iyo xadiidkaasi waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim wariyanayo usaamata bni zayd waxaa kaloo sugan isagana xadiidkii imaamu nasaa-i iyo xaakim iyo keyrkooda ay warinayeen ee jaabir ibni cabdiaana tirmidi iyo keyrkii warinayeen jaabir ibni cabdillaahi iyo riwaayadii nasaa-i iyo xaakim xadiidka usaama laa yatawaarasu ahlu millatayni laba diimoo dad kala haysta isma dhaxlaan intaasi waa qaacidada asalkaa wey fuqahadeena muslimiinta min baabi lmunaasaba masaladan qaar baa wax taksiisiyey oo xadiidkan laa yaraysu lkaafiru lmuslima waxay dhaheen intaa muran kama taagna gaalku haddii qariibkiisii muslim ahaa dhinta gaalku dhaxal ma leh xoolo muslim leeyahay gaal maxaa gacanta loogu gelinba loo sin bilaash loogu sin laakiin gaal baa dhintay qariibkiisii waa muslim oday baa dhintay oo taajir buu ahaayo wiilkiisii waa muslim uu dhaxli bay yihahdeen dhaxalka waxbaa laga siin xadiidka jumladan dambana taksiis baan gelinaynaayoo xarbigaan ku gaaryeelaynaa oo maxaad saa u yeelaysaan masalada aad waxaa ugu dooday ibnu taymiya ibn lqayim aad ugu dooday masalada baxiga ibnulqayim waxaad ka heli kartaan axkaamu ahli dimma waxay yidhahdeen xadiid baan haysanaa oo xadiidku muxuu ahaa waxay dhaheen aislaamu yaclu walaa yucla islaamku isagaa sarreeya lagama sarreeyo isma dhexlayaan haddaan dhihana waan sinay inuu sarreeya maxay noqon ima dhexli kartaana waan ku dhexli wey waxaa kaloo yidhahdeen masaladan masalo nadiiro sharciga ileedo masalo la qariibsada ma aha kamaa yajuuzu lilmuslimi zawaaju nisaa'ihim walaa yajuuzu lilkufaari zawaaju nisaai muslimiina فكذلك يجوز للمسلم إرثهم وأخذ مالهم ولا يجوز لهم إرث المسلم وأخذ مالهم نعم هذا ونقرسا كرنا صوما أهل الكتاب هذه ها يوكو أن نقرسا كرنا مايا كذلك أننا وأن نحري كرنا نحري كرنا مسألة غريبة ما هذا إيرانين صحيح وقف في قياسا بشرع النذير كل هذا على كل حال تفاصيل استدلالات كودا أحكام أهل الذمة بعد كهري isagoo xataa sheekh islaam iyo sheekhiisii ka soo guurinayo waxoogay baxsi dheer masalada iyo dood iyo aaaar saxaabo iyo taabiciin badanna wuu keenayaa marka masaladaas markaad sii akrido iyo doodooda sii qaadaad dhigto say marka hore kuula fududdahay kuula fududaan mayso marka masaladaas waxaa haddii markii la gaaro laakiin hadda aada uga sii hadli mayno waheda de meeshay ka hadlayeen waa muslim isagoo haysta inkastoo hadda yurub wadaadada ugu badan badankood waxay fatwoodaan qowlkaasaa la fatwoodaa masale ibnulqayim sheegay baana sababtay in saa yurub badankeed la fatwooda wadaadada iyo maraakistu fatwoodaan ibnulqayim wuxuu ka hadlay qaacisooyin waktigoodii dhacay dad diinta inay galaan u diiday dhaxalkaa inay ka qadaan ka baqitaankeeda aabbihii waa maalqabeen xoolo badan buu leeyahay isaga keliya dhaxal kale hadduu islaama dhexli maysid baa la yidhi isyar dibdhig balduq inuu dhintaa laga yaaba markuu dhinta kadib aad islaam dile baa dhacday yurubna waxaa dhacday in la yidhaahdo haddaadan adigu rabin aydiisii baa dhaxli oo xoolahan intii ay la siin lahaa nimayo aniga hala isiiyo aniga hala isiiyo dad baa diinta uga baxay xoolaha sharcan kuwa banaana marka la yidhi marka tii ibnulqayim baa intay la xasuustay ba waxaa la yidhi af dararay weeye mas'aladii caalam istifnaayi iyo xaalad khaasa aan ku jirnaaye bal intaan meel kale ka gaarayna middaa aan luuqluuqan bay wadaado badan la qumanaatay haddii baabulfaraaid aan kaga baxno tawaabicdii baabkii ugu dambeeyey baynu insha allahu tacaala ku cashirkeenu ku gabagabayn doona maanta baabulwasiyati alwasiyatu waliisaaw in la dardaarmo dardaaranku waa qofku wuxuu sadaqaysanayo oo uu doonayo in la bixiyo markuu geeriyooda kadib wasiyadan ilahi subxana taala qur-aankiisana waa inuu amray markii horena farad way waajib bay muslimiinta ku ahayd waalidka in loo dardaarmo iyo qaraabada dardaarankii markii dambena waa la nasakhay dadka dhaxal kale loo dardaarmayo markii aayaatulfaraad iyo dhaxalku soo degeen xaqoodii waa la siiyey dardaaranka iyaga laysaga dardaarmayo inta kaloon raalli ka ahaynna waa la diiday qofku waxa uu dardaarmi karo maalkiisa waa sulud saddex meelood meel inuu ka yareeyana way fiican tahay waanan soo marnay mas'aladaas shuruudda guud ee ku xihan iyo waxyaabaha aan burinayna iyo waxaa burinaya qaybo kamida ayuu tilmaamay oo wuxuu ihi tasixu wasiyadii way asaxdaa bilmajhuuli inaad dardaaranto waxaan la garan cayimin oon mucayan ahayn oo majhuulah waalmacduumi waxaan xilligaa dardaaranka jirin labadaba waa la dardaarmi karaa waxaan mucayan ahayn inaad dardaaranto oo dadka xoolaha dhaxalkaaga leh kaa dambeeya ay cayinaan gawaaridan mid baan tardardaarmayaa in la siiyo hebel gawaaridaa midun ha la siiyo guryaha midun ha la siiyo neafkaa xoolaha loo yaariya geela midun ha la siiyo beeraha midun maa mid ha la siiyo way asixi waa majhuul oo lama cayimin tabarucaadkana cuquudda tabaruca ah iyo ixsaanka ah waxaa la aqbalaa qarar iyo jahaalo aan la aqbalin cuquuda cuquuda mucaawadaadka iyo wax isweydaarsiga ah waayo tani ha yaraada ha badnaado ha xumaada ha fiicnaadee waa wax ku soo galayo uunan waxba kaaga baxaynin waxaa isxagaxgashiyo gorgortan u gashiyo aan garta aad u gashaba ma yaad walmacduumi waxaan xilligaa jirinoo uu dardaarmo qayb ka mida beertani midhahay dhali doonto gurigan kirada ka soo bixi doonta neefkan ilmaha uu dhali doono waxa uu muhima xilligaa uu dhintay ee la mudan lahaa inuu wixii jira unbaa muhima iyadana waa la ogolyahay tasixu bilmajhuuli wاlmacduumi waxaan la dardaarmaya inuu majhuul yahay iyo inuu macduum yahay labadaba way ansaxaysaa yaa loo dardaarmayaa limucayanin iyo licaamin labadaba waa loo dardaarmi karaa lijihatin jiha in loo dardaarmay ansaxaysaa tuusafu lagu tilmaamay bilcumuumi arrinki sifa guud oo laysat aan ahayn biifmin dembina aan ahayn jiha guud manfacadan iyo maalkan waa loo dardaarmi karaa laakiin bishardi inaanay dembi ahayn masaajidaan u dardaarmay agoon baan u dardaarmay fuqara iyo masaakiin baan u dardaarmay alaamishi baan u dardaarmay qaswi iyo mujaahidiin baan u dardaarmay musaafir iyo ibnu sabiil iyo marti iyo dayf baan u dardaarmay waad dhihi kartaa jiha caam oo guud waa u dardaarmi kartaa oon qof gaarad ahayn laakiin waxaa shardiga macsiya inaynan ahayn waxaan u dardaarmay jidgooyada in lagu sameeyo burcadbadeedaan u dardaarmay mafrashka lagu qayiraan u dardaarmay hoballada fanaaniintaan u dardaarmay kooxaha kubadahaan u dardaarmay muusikada iyo fanka in lagu horumariyaan u dardaarmay waxaasoo dhan baail waxba kama jiro waa jihaad macsiya qutaacu uruqa jideedka gooyaan u dardaarmay reehebel in lagu laayo hubka lagu laynaya lagu daraan u dardaarmay taasina way dhacdaaye nin waxaan garanayaa nin baa si kari waayey wilu adeer u yahay baa meeluu ka gala waayey maalinkii dambe odaygii wiilku hooyadiibuu si xun u caayo xumeeyey dabkuna waa iska hubaysan yahay odaygii buu yimid adeerow macaanow qofkan hooyaday haddaa wax ka tabanaysa ma annaga nala hadashid maxaa saa u yeelaysaa markaasuu yihi nacas nacas dhalayo fule war haddaan hooyadaa waxaad ku waxaan ku sameeyey hooyaday ku samayn lahayd halkaad qoriga ka haysana aan ka hayn lahaa wallaahi bay soddon kaa bixi lahayd soddonkiibuu ka saaray isagii marka wuxuu yidhi hadda waxaan hooyadaa ku dhigay aada hooyaday ku dhigi lahayd halkaa qoriga ka haysan aan anugu ka hayn lahaa hooyada maanta wixii kugu dhaca way kaa dusleen buxabadaas ninkii isagoo sakaraad oo dardaarankii baa loo yimid wiilashiisii iyo dadkii baa isugu yimid wuxuu dardaarmay saan u gubtay in rag u gubta ma ku go-aa buu yidhi nafta ma igaga baxdaa sidaan u gubtayn in rag u gubtaan oo ku go-aa buu yidhi xoolihiina qayb ka mid a wuxuu yidhi ninkii sidaa wax u gubaa iskale waxaa kaloon la ogolayn xoolaha ninkii idilaan u dardaarmay xaqdarre igu dila de xaqdarre in lagu dila soo macsiyo maha iyadana lama ogola marka laysat biismin jihadaad u dardaarmaysa waa in aanay dembi ahayn oo macsiyo ahayn wasiyada iyo dardaaranku waa qurbo iyo taaco ilaahay ajir lagaga doonayo inaad macsiyo ku bixiso ood u leexisa ajirna kaga doonta wax la ogol yahay maaha ayib taasi waa jiha caama oon qof mucayan ahayn aw limawjuudin ama mid jooga aada u dardaaranto ahal ay ahalin ahal u ah lilmilki inuu wax yeesho cinda mowtihi markuu markuu dhinto kadib cid markaad dhimato ahal u noqon kartoo wax yeelan kartoo joogtana aada u dardaaranto cid joogtoo ahal milki aanu ahayn karaqiiqi wey walxayawaanaati wey geelanaan u dardaarmayo addoonka hebelaan u dardaarmayo ha lagu dhaqaaleeyo waa gaar laakiin xoolahanaan siiyey intaas hasha heblaa iska leh intaas waxaas la yeeli maayo laakiin ninka geel dhaqatada waa ka suuragal marka geela ninka sida loo jecel yahay magaalku aad bay ula yaabaan geela markan sida loo jecel yahay laga sheekeeyo wuxuu ku leeyahay geela de banaankaa joogan waxba ku fasheen maxaa dadkaa ugu jecel yihiin oo ugu dhimanayaan ragna waxay ka joogtaan hadduusan geela uu ka baadilumo inuusan ilaahtiisa akhare waxba olin midna halkaasay ka maraysaa oo halbuu intuu agtiisa fariisiiyey ay fooli hayso dhalma joogta isagoo geeli waraabin intuu salmaayo ee kacday meeshay ka baxday oo cabaar kadib buu waayey wuu baxay iyo sii socoto arfakadda horta waa soo celiyey markuu fadhiisay wuxuu yidhi wow heble maanta intay foolbaado haddii waraabo ka dhaliyo ilaahay aakhare maxaa la hortegi lahay midna halkaasay ka taagan tahay isna geel buxuushay buuxo iyo maal iyo wax jiraan bay kaa taagan tahay isna waxay ka taagan tahay xoolaha adduunyada ee lacag ka dhiganaysa ma lacagtaa xoola ka dhiganaysa ee qaaliga kula ah ilaahu wax jaab galay xoolaha nooga dhigin buu leeyahay ilaahu maalka iyaga wax jaab galay ha ka dhigin halkaasay isagana ka taagan tahayo magaalku cayn mariya cadcad buu u yaqaanaa marka halkaasaa la kala marayaa calaa kulli xaal xoolahanan waxaa siiyey dee wax ma milkii karaan iyagaa in la bixi ay tahay ama milki wax waa milkii karaa laakiin cinda mowtihi marka ninkan dhimanayo ahl wax milkii kara ma aha kal janiini fi lbaطni ilmo calool weli ku jira waad u dardaarmi kartaa laakiin dardaarankaa wuxuu yeelan haddii uu dhasho inta aadan dhiman laakiin isagoo weli caloosha ku jira haddaad dhimato dardaarankii waxba kama jiro kaman qatala masale mas'aladii hore ay kaga duwan tahay buu sheegay wasiyadu wadaalika kaman qatala qofkii dilay oo kaleeto weyaba qofkii i dila ma aha qofku wax u dardaarmay qofkii wax u dardaarmay baa dilay wuxuu leeyahay dardaarankii uu yeelan sida dhaxalkii ma aha dhaxalka qofkii dhaxalkiisa lahaa hadduu dilo yeelan maayo sooma kan wuxuu ku leeyahay qofkaad u dardaarantay hadduu ku dilo ahlilmilki waa yahay oo wuu yeelanayaa masaladana masalatlirsi looga qiyaasan maayo oo la raacin maayo dabcan waa qol aqwaasha culimmada ka mida maxaa loo raacin waaye kaana asal buu maalka u lahaa kanna adaaba xoolaha siiyey adaa xoolahan siiyey xoolihii hadduu qaatana ajirkaagii sadaqadii lumi maayo halkaasuu rabaa inuu yihahday madhabka fuqahadeedu ku tacliiliyeen wa inamaa tasixu waxay asaxdaa lilwaarihi dadka dhaxalka wax ku lahaa in ajaaza hadday baneeyaan baaqi wuratin dadka dhaxal kale inta soo hartay liman ay u baneeyaan duufina la aasay ijaazadiisi wuxuu yihi dhaxalka hadii loo xoolahan dardaaranka haddii loo dardaarmay dad dhaxalka wax ku leh in dadkaasi waa ka duwan yihiin dad banaanka ah dadka banaanka ah inuu waxoogay u xaqlinaya lama tuhmo laakiin dadka dhaxalkiisa leh qofka dhimanayaa wuu kala jecel yahay si u kala jeclaa inuu dardaaran ugu kala sabbuliyo ugu kala waxbadiya baqdinteed baa jirta tuhum baa jira marka tasarufaadka cinda almowti tuhmada dhalin karana naafida fulay ma noqdaan haddii dadkii xaqu ku xirnaa aanay raalli ka noqon hadduu fii maradi mowtihi naagta furo dhaxalka waxbay ku yeelan waxaa lagu tuunsan yahay xoolaha inuu ka qadiyey inuu rabay inuu xoolaha ka qadiyey inuu rabay cumar radiallahu anhu xilligiisii nin baa maalin xoolihiisii qaybiye haweenkiisiina wada furay cumar baa u yeeray wuxuu yihi muxuu yahay waxaan hal subaxun xoolihiina aada wada qaybisay naagihiina wada furtay waxaan u malaynayaa buu shaydaan intuu ku yimid inuu ku yihi waad dhimanaysaa naagahana iska caydiyo oo qadi inuu ku yihi baan u malaynayaa haweenka soo celi xoolahana soo cesho haddaadan yeelin ilaahay ballan waxaan ugu qaaday buui haddaad dhimato inaan haweenkana dhexeshiiyaa adigana qabrigaaga taallo la dhagax tuuraan ka dhigaa saasaa dadka jinkiya waxaa lagu tuhmo iyo haatif iyo inay duulo la hadleen saasaa loola dhaqmi jiray innagana awliyada waaweyn bay ku jiraan kuwa jimanka ku shaqaysta marka wuxuu yihi ninka waalidka ahaa nabiga cala sl soma dhihin ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu qof kastoo dhaxalka xaq ku lahaa wixiisii waa la siiyey falaa wasiyata liwaariin qof dhaxalka wax kule dardaaran waxba kuma lah looma dardaarmi karo ijaazada haddaba warasadu maal weeye waxani maalkana waxaa loo xanibay xaqa dadkan kale iyagu hadday ogolaadaan oo ay aqbalaan qofkaa in loo dardaarmoo la siiyo oo uu qaato waa la aqbalayaa biijmaaci lmuslimiina haddii kalena xoolaha la siin maayo marka wa inamaa tasixu way asaxdaa lilwaarisi waaridkii dhaxalka lahaa in loo dardaarmo in ajaaza hadday banneeyaan ay ogolaadaan baaqi wurafin kuwii la dhexashiinayey ee kale lala dhexashiinayey intay soo harteen isaga ahayn limanna qofna ay ogolaadaan dufina la aasay ay bacda dafnihi wey ogolaanshahoodu waa goorma waa bacda dafni ninkii markuu dhinta kadib wey anaa dafniga macna meydka u jeedaa intuu noolaa bay ogolaadeen wax ka soo qaad ma leh intuu noolaa way diideen wax ka soo qaad ma leh laba labadaba kow waaris maba noqonin weli oo hadday ogolaadaanna mid baa loo diiday waxaa laga yaabaa qofkii oo xanuunsan inay mayada ka yar xishoodaan baa dhici karta welina wakti ay ama wax ogolaadaan ama wax diidaan ay wax yeeshaanba lama gaarin waxaaba dhici karta midda labaad inaynu miiraasba yeelanin dadkanaa dhici kara ninkan wuu xanuunsaday waxbuu dardaarmay hal ninoo walaalkii ah baa jie nin walaalkii uu weydiiyey nin kaleo walaalkii aynu u dardaarmo ha iyo mayadiisan waxay ku xihan tahay walaalku uu dhaxal leeyahay soo maaha haddii ninka xanuunkuba ku yar dheeraado oo isagiiba wiil u dhasho walaalkii shalay wax la weydiinayay midda ka baxun soo maa maanta yax la weydiin haddaba ijaazada ogolaanshaha iyo diidadu liman dufina ama limaa dufina qabri lagasa inay u qoran tahay limaa dufina ay liwaqti dafni maada waa masdariyadii waqtiyada hayde maadaama ku jiri jirtay oo kaleeto limaa dufina ay liwaqti dafnihi marka la aasaya uu dhinto goormaa la aasa markuu dhinto kadib markuu dhinto kadib weeye ijaazada ogolaanshahama diidada baabulisaai dardaaranka guud ahaan taa waa xoolihii laakiin guud ahaan dardaaranka axkaamtiisi iyo say u wanaagsan tahay wuxuu yihi sunna waxaa la sunneeyey ayil isaau dardaarankiibaa sunna ah litanfiidi lwasaaya dardaaramada in la fuliyo inaad qofkula dardaaranto haddaad wax dardaarmayso iyo wawafaa duyuunihi deymihiisa in la bixiyo waxaa la sunneeyey isaau xurin nin xora inuu dardaarmo kullifa oo mukallaf ah qofka xorta ah adoon waxba dardaarmayo ee mukallafka ah de sabi iyo majnuun dardaara lagama rabo waxaa sunno oo wanaagsan inuu ka dardaarmo in deymihiisiina la bixiyo dardaarasanadiisana la fuliyo xaasal waa xadiidka ibni cumar ee marfuuca ahaa imaamu lbukhaari muslim ay warinayeen nabigu alay sala sl ahaa maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuriidu an yuusiya fiihi yabiitu laylatayni ilaa wawasiyatuhu maktuubatun cindah uma habboona qof muslim ah oo uu jiro waxuu doonaya inuu dardaarmo in laba habeen ay marto oosbaryo gudubto isagoon dardaarankiisu qornayn saa darteed laba habeen hadday ku marto dardaaranna aadan qorin nin dunidu la sii dheer tahay daar dheerna hiigsanayaad u eg tahay dardaaran adaa qortay ajashaadan soo dedejin maaye naftana si kadisaa lagaaga qaadi karaaye daymaha lagugu leeyahay iyo dadka xuquuqa idinka dhaxayso yayna laba maalmood dardaaran qoran la-aantii ku marin si haddii ajarikadiiskuugu timaado xuquuqdii lagu lahaa iyo dadkay wax idinka dhaxeeyeen iyo xuquuqda aada lahayd ee waalidkaaga ku wareegaysa dhexlayo si loo ogaado maa maa xaqu mri'in muslimin qof muslima xaqu ma laho uma fiicna lahu shayun yuriidu an yuusiya fiih leh uu jiro waxuu doonayo inuu dardaarmo yabiitu laylatayni laba habeen inuu baryo ilaa wasiyatuhu maktuubatun cinda in dardaarankiisii qoran yaho agyaalla macane saa darteed sunna waxaa sunno ah isaau xurin kullifa xor mukallafa dardaarankii uu u dardaarmo litanfiidi lwasaaya dardaaranadiisa in la fuliyo iyo wafaa'i duyuunihi deymihiisa in la bixiyo wa min waliyin wa wasiyin wa min waliyin wayusanu waxaa la sunneeyey dardaarankii min waliyin nin weli ahaay oo dad maamulayey wa wasiyin nin dad hore loo dardaarmoo gacanta ku hayo udina fiihi loo idnay dardaarankaas cala ifli ilmaha iyo waman qofkii tajanana waashay ninkii ilmo weli ka ahaa wilaayadii ilmaha inuu dardaarmaa wanaagsan ninkii dad majaaniina gacanta ku hayay inuu cid kala u dardaarmoo yidhaahda ilmihii iyo agoontii iyo ilmihii iyo majaaniintii ka dardaarma wilaayadoodii baa wanaagsan xuquuq maala maaha waxaan la dardaarmayo mas-uuliyaddii iyo daryeelkii iyo kawarhayntii ilmaha yar iyo majaaniinta adugu aada mas-uulka ka ahayd daryeelkooda iyo kawarhayntooda iyo gacankuhayntooda iyana inaad dardaarantaa wanaagsan waxaa lamid a dad wixii laguu dardaarmay ilmihii laguu dardaarmay ee dardaaran lagula dardaarmay gacantaad uhaysay ugu haysay iyo majaaniintii laguu dardaarmay ee dardaaran mas-uuliyaddooda ugu haysay iyadana haddii idan laguu siiyey cid kaga soo tag lagu yihi haddaad kugu yimaado iyadana cid kaloo fiican u dardaaran markii idanku wasiguu ku socdaa wa min weliyin weligii cala ifli iyo waman tajanana iyo wawasiyin wasigoo udina fiihi wasiyada loo idnay cala ifli iyo waman tajanana loogu idnay inay labaduba ka dardaarmaan baa wanaagsan ilaa mukallaf inay u dardaarmaan qof mukallafa oo yakuunu ahaanaya cadlan qof caadiloon jawri iyo dulmi ku samaynaynin wa umul atfaali caruurta hooyadood baana awlaa ku habboon bi haadaa dardaarankaas haddaad qof ilmihii kaga tegaysana hooyadood baa habboon inaad kula dardaaranto marna waa waalid oo iyadaa dhashoo dhiig iyo hibbaa jiidanaya marna iyadaa dhashayoo kaala jecel khayrka iyo wanaagga haddaynan kula mid ahayn kaala jecel marka kalena kolla ka maarmi maayaano iyada gacanteedii way ku jirayaan oo ilmihii wayhayna way isku xirnaanayaan qof halmaamayaoo ka mashquulayaoo ka danaysanaya iyadaa hadday xorriyadka takliiftii iyo cadaaladii leedahay wa ummul atfaalibaa awlaa ku habboon bi haadaa dardaarankaas halkaa waxaad ka garatay qof aan cadli ahayn in loo dardaarmo lama ogola oo hadhow carruurtii dhacaya oo majaaniintii xoolahooda boobaya oo hadhow kala halsiibaya oo hadhow markii neef la gadayo ilmihii neef in loo gadaa la rabaa neef fiican baa xeradooda laga soo saari ku xun baa loogu bedeli kii xumaabaa loo gadi taas ma taqaanaan arrintaas waa arrin baadiha aad uga dhacdo wey neefkoodaa la rabaa in la gado kooda xun la gadi maayo ka fiican laga qaataa la rabaa marmarsiyado wey marka ninkii uu marmarsiya marmarsiyu raadinayaa haddaba koodii fiicnaa buu soo xiri kiisii kan aan ugu bedeli buu dhihi mid fiican ugu bedeli maaye mid ka liitu ugu bedeli siuu kan fiican u qaato kan markuu halkan gashado buu kii xumaaye uu siiyey buu suuqa u gey arrintaas waa arrin baadi aada u sameeyaan magaalkana qaab kale in u sameeyan baa laga yaabaayo waxa fiican ugsugu bedelkooda cadli hadduusan jirin cadaaladda waxaa loo shartinayaa qof diyaano leh oo ilaahay uga baqaya xuquuqda agoontan iyo dadkan mas-uulka uu ka yahay hantidooda iyo maalkooda ilaalintooda aakhare uga baqaya ugu dardaaran baa lagu yidhi mid kaba mid kaba cadda ah oo khawaaf ah oo noloshaba ka dhacay oo erdaala haddaa u dardaaranto iyagiiyo waxoodii beri dabka uu saaro dembigaadaa qayb ku leh halkaasaan ku daydayna caawa wallaahu aclam beri iyo kitaabu nikaax waan isugu iman doonaa in badan baa wada guurdoon tahay